siday tahayna waa aahaar iyo riwaayaad badan baa la wariyey oo ku salaysan arwaaxda muminiinta ciliyiin in la geynayo albaabada samadana loo furayo laakiin kuwa gaalada aan loo furaynin markii samada loo furay kor laysii qaadana ciliyiinkuna uu taxta alcarshi yahay wey masaa hore gasoo hadallada ahayd wa arwaaxu lkufaari walfujaarina fii baraahuuta barahuuta waa ceel yaman magaalada xabarabuud la yihahda ku yaala ceel xabarahuud la yidhaahdo inuu yamanoo xabaramuuda ku xadramowt ku yaalo waa arrin nabigeena ka sugan calayhi salaatu wasalaam waxaa jira xadiis cabdillahi bni cabaas uu nabiga ka warinayo oo ay wariyeen alxaafid ibni xibaan fii saxiixihi wاطabaraaniyu fii mucjamihi اlkabiiri wاlawsati sidoo kale uu warinayo ninka la yihahdo alfaakihi fii akhbaari makata ku warinayo iyo kayrkoodba oo nabigu calayh salaatu wasalaam uu leeyahay khayru maain maau zamzama tacaamu طucmin wa shifaau suqmin wa sharu maain maau barahuuta ceelka barahuud la yidhaahdo waadin fii xadramuuta ceelkaa biyihiisa ugu shar badan wax la cabo taas waa mas'alo ah barahuud ceel la yidhaahdo waa jiraa wuxuuna ku yaalaa maga yaman magaalada xadaramuut la yidhahdo culimadu waxay u badinayaan inuu yahay ceelka naarta taxshuru nnaasa fii aakhiri zamaaniye cadan bay ka soo bixi doontaa laleeyahy riwaayadka qaarkoodna xadaramuut ay leeyihiin oo cadan gobol dhan baa laisku dhihi jiro oo looga jeedaa ay leeyihin xadaramuudda tuuli hoos timaaday waaga ahaan jirtay baa looga jeedaa bay culimmada qaar leeyihiin dabka halkaa kasoo kici doono afkiisi waa la yaqaanaa bay leeyihiin culimada taarikda markay ka hadlayaan waxaa arki jira imaamu daawud raxmatullahi caleyh siyarkiisa aimadii hore taarikhooda markuu ka hadlayo wuxuu ka mid ahaa buu leey raggii tegey ee yidhi horta ceelka barahud la yihah waan soo arkay markii ceelka barahud la yidhaha laga sheekaynayo soo wada dul istaagay bay ka mid ahaayeen buu leeyahy calaa kulli xaal ceelkaas jira arwaxda laakiin inay ku jirta xadiidka marfuuca ka mid maaha waxaa jira afar caliy bni abi taalib radi allahu canhu ardaahu laga warinayo oo cabdirazaaq fii musanafihi uu ku warinayo faakih iyo asraqina labada kitaab ay kala qoreen ahbaaru maka la yidhahdo ay ku warinayaan walow faakih keligii hadduu warin lahaay isaga laftiisa kitaabkiisuu ku wariya wax macno oo badan ayna keenteeno isaga laftiisa dabtigiisiiyo waxooy ragga la calaabisba ash saaran tahaye isha farta lagu yorgado uu ka mid lakin imaam cabdirazaaq iyo rag badan baa wariyey min qowli caliyin baa laga wariyey ibnu cali radi allahu canhu wa ardaahu uu leeyahay waxaa ugu shar badan inta waadiye toga laba tog waadi alaxqaafi wa waadin bixadramuuta waadi alaxqaaf waa kii suurat laxqaaf lagu sheegay maxay ahayd aayaddii qowmu caad nebi caad goobtii laga soo diray waxay ahayd koonfurta caadan ilaa cumaan saltanada cumaan la yidhahdo dhulkan waa dhulku nebi caad qowmu caad deganaan jireen nebi guud loo soo diray wadkur akhaa caadin id andara qawmahu bilaxqaaf dhulkaa bacaadka badan marka waadi laxqaaf kow dheh buuri iyo waadin bixadramuuta yuqaalu lahu barahuuta labadaasaa ugu liidata marka sharu maayn ee biyihiisa in nabiga aba shega alai sl slam laakiin wuxuu yidhi wuxuu cali intaa ku darayaa waa arwaaxu lkufaari baa ku jirta halkaa la geyn doonaa waxaan ka soo hadalnay markaan fii sijiiliyo taxta alaraadiina toddobadooda arlood hoostooda salkooda hoosey jirtaa banqadyada iyo wixii aafaar aafaariga ka soo hadalnay arrinkaa cali laga warinayo culimmada qaarkoodii sanadka ha tasiixiyaan laakiin riwaayada cali waxaa ka warinaya waa abu ufayl wakhtulifa calaa abi ufayl riwaayadkan waa lasu khilaafay qaarkoodna can abi ufayl can caliyin baa la yiri waa riwaayada haddaan sheegnay riwaayana waxay tiri can abi ufayli can nabiyi waa riwaayada ibni cabdi fi lkaamil horudhaciisa uu ku warinayo waxaa sidoo kale halkaa ku warinaya faakihi fii ahbaari maka laftiisa waa ku wariyey laakiin ruwaadda waxaa ruwaadda xoog badan ah dhinaca leh can caliyin baa abu tufayl ka warinaya haddii cali hadalkaa uu yiri la yidhahda arrintan umuurul hayb ay tahay ma waxaynu leenahay marfuucun xukman nooca la yidhaahdo laa yuqaalu min qibali ra'yi wax caqli lagu keeni kara mehe kol laba cid buu ka maqlay arrinta haybkaana saxaabadu nabigun bay ka qaadan jirayse nabigun buu ka maqlay miyaan dhahnaa fii qowlin mise raguu cali ku jiray ibnu cabaas iyo qaacidadaa waa ka soo harayaanoo kacbulaxbaar iyo muslimatu ahlilkitaab bay wax ka warin jireenoo qaydkaasaan ku xidhaynaa siduu xaafid ibnu xajar ee rag lamida nusratu nadar sharxu nuqbat alfikri ay ku sheegeen qowl aan il ahlicilmi way halkaa kaga soco waliimaanu in la rumeeyaa loo baahan yahay biana almayita miyaalgaay salaad ayib inu aadan marka wuxuu yidhi waliimaanu in la rumeeyo بأن الميت يقعد ميتك إن لفريسني في قبره قبره سمرك لآس كدب إن لفريسني ويرسل الله فيه الروح إلهي النفتين وكصادري وكسوعريني حتى يسأله منكر ونكير إلى منكر ينكير أي وريستان عن الإيمان وشرائعه إيمانك يا شرائع سي مسائل كيسي أي ويديان ثم يسل يسل روحه نفتي سي يصيب يا بلا ألم سواء حنونك يدونك يا سكراتك وكلات أرك مثلا وحن مرينا كتاب كهرانتي سبلا ويسي بأنه كسو مرني مثلا متشبه مركي المؤلف كل أول إيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير أنت أميت القبر إن لسو فريسينيو شريع شرائع أحكام تذا لويدينيو نبي أنا سيشة عليه الصلاة والسلام حديث كبراء بن عازي البخاري مسلم وريا مكو فسري آدي إلهي كل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء قفك إلهي الرمي إلهي واسوغ يا مان انتا سؤاشا إيا مركو جيريون يا لبدا بسكرات الموت كوهيو oo uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam nasalat fii cadaabi alqabri waxaa la dhihi doonaa man rabbuka muuminku wuxuu dhihi rabbi allah rabbiga allah weeye wanabiyu muxamadun nabigaygana muxamed weeye fadalika qowluhu caza wajala yuhabitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wafi alaakhira xadiidkan isagoo dheer sunanka iyo imaamu axmed iyo markay warinayaan buu sii faahfaahinayaa markaasuu ilahi subxaana watacaala markuu su-aalihii ka jawaab xaa laleeyahay diintaadu rabbigaagu wa-ayo rabbi allah wayuu leeyahay diintaadu maxay tahay diinteydu waa islaamku leeyahay ma hada arajul aladii bucita fiikum ninkan laydiin soo diray muxuu ahaa markaasuu wuxuu leeyahay rasuulka ilaahay weeye maxaad ku ogaatay bay leeyihiin wuxuu leeyahay kitaabka ilaahay baanu aqrinay waan rumeeyey kadibna waanu raacnay markaasaa waxaa la leeyahay waan ogeyn inaad runtaa tahay addoonkayga u gogla jannada u gogla xariirna u gogla waxaa la leeyahay kadibna min noomata alcariisi nin aroosa hurdada uu seexdo markuu xiiqo daalo sidaa u seexaa laleeyahay si fiican isu halmaantaye wax warwaliya kacdoon iyo laabtaadu ayna kugu jirin saasaa loogu nicmaynaya loogu raaxaynaya sida xadiidka nabigeena kaga sugan calayhi salaatu wasalaam walidalika xadiidka kale waa kia qabrigu ama beerbeerihii jannada ka mida ama godgodeedka cadaabka ka mida ilaah naga badbaadiye laakiin kollaba qabriga midaan laga badbaadayn aynan ka badbaadaynin baa jirta oo ah qabrigu mar inuu saa u tuujiyo dadka camajuujiyo oo isku soo nabaayay nabiga alay sl low kaana axadun hadduu ka badbaadi lahaa min qabriga caamajuujintiisa iyo qabashadiisa lanajaa sacdu bnu mucaadin ninkaasaa badbaadi lahaa sacd bnu mucaadi waa kee waa ninkii uu yihi nabigu lamanaadiilu sacdi bni mucaadin fasaleetiga uu ku leeyahay jannada cabdu sacd bni mucaad khayru min addunya wamaa fiiha waa ninka nabigu yihi ihtaza alcarshu limowti sacd bni mucaadin carshiga u gilgishay geerihii sacd bni mucaad ninkaasaa waxaa la yidhi hadduu qof badbaadayo cadaabu lqabri ka badbaadayo baqdada horean leeyahay qabashada insaan laysu tuujiyaay ninkaasaa badbaadi laha ilaha noo naxariisto ninka saa su-aasha laysu weydiinayaay weli ma arteen sheekhaaga yuu ahaa sheekhay waa hebel madabkaagu yuu ahaa shaafici weeye macallinkaa wa-aya waa hebel dariiqadaana waa qaadiri weligeed maku aragteen sheekadaasa dugsigeena loogu dhigi jirayo wax jira maaha su-aalahani imtixaanka adduunka hal mas'alay kaga duwan yihiin imtixaanka adduunka su-aasha haddaad hesho oo imtixaankii qishka kugu soo baxo jawaabaha diyaarsataa oo sii diyaarsataa tan laakiin jawaabo waxaan lagu diyaarsadaa waxaad rumaysnayd kuwa dhaqmi jiray baa jawaab diyaarsi kuwa laakiin su-aale intaad sii xafido godka markaad gasho aad xifdigii u baxsani maaha midda labaadi su-aale haddii laguu meeriyo oo bannaanka inta laguu soo istaago saa haddii ilaahay ku yidhahda saas dheh saa haddii lagu yidhahda saas dheh laguu yeeriyo aad ku jawaabi maaha wixii aad la dhimatay baad ilaahay la hortegi hadday boqol isugu yimaadaan iyo haddaan qofna qabrigaaga dulimanin haddii lagu yidhahda saa haddii la weydiye saa dheh oodan markii hore dadkii dhihi lahaa ee rumaysna ahayn waxba kuu tari mayso wa min hada albaaba waxaa cad oo nusuusta ku cad inay bidcad tahay talqiinta meydka qabriga la dul fadhiisanayo ee man rabbuka yaa fulaanu idaa jaaka almalakaani ninininiida la akrinayo xadiidka abi umaamee ku soo aroorayna wax sal iyo raatole lama aha taana axkaamuljanaa'iz baa looga hadlaaye waxba hadda aynan jiidanin ilaahay nafta haddaba saas ugu soo digay qofka munkar iyo nakiir baa weydiin iimaanka iyo sharaa'icdiisaa la weydiin kadib baa uma yasullu ruuxahu bilaa aalamin wa anu nawmat alcariisida wey iska seexo hurdaduna annawmu akhul mowti waa kii nabigu alay salam ilaahina yidhi nabigu yidhi ilaahina yidhi allahu yatawafa alanfusa xiina mowtiha walatii lam tamut fii manaamiha hurdada lagu qaadaa qabriga qofku waa ku noolyahay marka haddaba halkaasoo a janno iyo naar wuxuu kula kulmaa adig laakiin qabrigii haddaad qodo lafa un baad u tegi war halkanaa qof nool ku jira oo janno iyo cadaab raaxo iyo cadaab midun ku haystaa waxba u tegmaysaa qabrigii hadda waa lasoo fariisiyey marka lagu yidhaahdo aad qabrigii dib u faagtoo qodana asagoo saad u duuduubtay ah saad u dhigteen ah baad ugu tegi qaarba waxay yidhahdeen say ku dhici kartaa sababa xayaatada dambe noloshan ka dambaysaay waa xayaato nooc kale oo inagu aynaan weli gaadhinoo ninkii gaara ee arkay ama rabbigoo og unbaa ka sheekayn kara laakiin wax nadiirkeeda ah oo annowmu akhul mowti ah oo lagu garan karaan haynaa markaad seexato adigoo oo jiifa annagana hareerahaaga fadhin oon ku sheekaysanayno baa adigu dagaal geli waa hurudaa dagaalba qald aan ka gelin rag baad islaynaysaan xabad baa kugu dhici madaafiici baad ridi gawdaa kaa agyeeda annaga waxba kama ogi sooma dagaalka aad ku jirto annaga ku hareero fadhina war uma hayno ama waa lagu diliga oo waa lagu aasi oo qabri baa laguu qodi oo waxaad ku riyooninta iyadan oo dhan qabrigaaga inaan qodayno ama qabrigii lagu geliyo oo sheekaynaya goormaa la gaaray goormaa ciiddii u rabaysaanle baad ku riyoon inta aad riyoonaysa ama dagaal ku jirto ama sariiro ku raaxaysee inta hareerahaaga fadhidayaa wax koog marmarun a tirado sasta ma ahane inta kale waxba kaama oga soo maaha adoo nool baad hadhow markaad soo toosto haddii aad dagaal gashay adoo burbursan oo daalla baad soo kaci sooma edaashay burburtayoo dagaal baad gasho dad baa islaysaanoo madax badan baad jebisay oo xabad badan baa rideeyey inta hareerahaagaa miyay koog tahay hadday ku yidhahdaan war waxa maala gelina naga tag adunba adiga ilaahay baa isag soo maaha tanna sidoo kaleeto way adugu kan ma garanayside ama jannuu ku jiraa ama naar buu ku jiraa waa la fariisiyey laakiin adaan garan karin sida ninka agtaada jiife ee noolba wax allaalay wuxuu ku jirayo meel uu dagaalamay adan waru haynin wuu safray soomaaliya u aaday yurub buu aaday maraykan buu aaday barigaasuu aaday eshiyu aaday alaab buu qaaday wuu soo dejiyey marka buu soo maray diyaarad baa la dhacday gaari baa la gadoobay waxaasoo dhan intuu ku jiro wuu qayliyey wuu cawaaday warumaysi soomaha tanba noloshii haddaadan waru haynin adigana dhib iyo rafaad adoo xiiqsan aa soo toosay dadkii kula joogin aan ogeyn waxaad kusoo xiiqday tan kale wax loo inkiraayay ma lahane tanna waxaa weeye annowmu akhul mowt haddii lagu yidhi mowtku waa intaasoo kasii yaraa haweyn weeye waanaan gaari karin marar badanna waxaan ka soo sheegnay oon soo tilmaanay caawana nusuusta waxyaaba aadan caqliga gaari karin way sheegi karta awooddiisa ka weyn laakiin waxyaaba aadan rumaysan karto oo ku yarna dhow baaqadee goor lagu aqdhigi markii layna yidhahda innaga dajaal wuu joogaa baddana maaxu arki maysa juujmaa juuj way joogaan baddii oo dhan la soo mariyay xaggay dhulka adduunka xaggay kaga nool yihiin gidaarka ay qodayaan iyo buurta ay qodayaan ee xadiidka abi horeyriya sheegeen xaggee ku taallaa markaad tidhaahdo meel sahlan baa lagaa tusiyo jinka iyo malaa'igtiisu kulama joogaan ha awa iyagii ilahay baan ugu talagelin inaan arko baadihi kuwan ilahay baan ugu talagelin aad aragta way marka shakada waxba dhib yar tahay meel dhowun ka soo qabo oo jinka iyo malaa'igta ina aragta haddaadan u dagaalamaynin kuwa kuwan markii loogu talagalay malaga ee naftu uu kaa qaadayo ad arki soo maha kuwana xilliga loogu talagalay xilligoodii la gaaro unbaaba xiaabka lagaa qaadayoo lagu tusi inta ka horraysa soo ma aha indhahagaa laga xijaabay sida jinka iyo malaa'igta kula joogaba indhahaga looga xijaabay marka nusuusta shareecada waxay sheegtay inaad isla hogaansanto baa ku ron wayacrifu zaa'iru ninka yacrifu lmayitu wuxuu garanayaa ninka dhintay azaa'ira ninka soo salaama ee soo booqday qabriga ku soo booqday idaa ataahu hadduu u yimaado wayuncamu fi lqabri baa loogu nicmeeyaa almu'minu muminkaa loogu nicmeeyaa wayucadabu alfaajiru gaalka xunna waa lagu cadaabaa iyo qofkii dembigiisu batay kayfa shaa allahu sida ilahay doon ugu cadaaba halkana masalo masaluu ka hadlayo masalena waa ninka zaa'irkiihi ma garanayaa dadka u imanaya hadalkooda amaa dadka inuu hadalkooda maqlayo markaa u horayse lasoo nooleeyo nabigaa sheegayo xadiidkii anas waa kii uu ahaa qofkii wax meydka qabrigiisa haddii la dejiyo la dhigo inahu la yasmacu qarca nicaalihim ama khafca nicaalihim ida nsarafuu markay ka dareeraan kabahooda jaanqaadka isagoo maqlaya bay labada malag soo fariisanaya la dheerhaye adu kumaad ahayd maxaad ahayd maxaad rumaysnayd rabbigaa ma rabbigaa muxuu waaya rabbigaa su-aalaha la weydiinaya jaanqaadki waa gartay dadka u yimid ma garanayaan mid mise mid ma wax daliiloo ansaxay intaan arkay maya wax khabaroo saxiixa oo caddaynaya in meydku uu kala garanaya dadka soo booqday aniga ma arag aaaarta inta ku soo aroortayna inta aan ogahayan arkay waa wada dicaaf mise mid inay culummadu ka hadleen oo isku qabteen culimmada khilaaf badan baa ka taagan ragga ugu dambeeyey intaan arkay taariikh ahaan culimmada ka taariikh ahaan isku dayey inuu sugo oo uu meel mariyo inuu qofka meydkiihii qofka soo booqday garanayo maxamed alamin shinqiiti buu ahaa adwaaul bayaanka fii suurati naml markuu ka hadlayo inaka laa tasmicu lmowta soo suuratu naml maayo suuratu naml aayaddaa suurata naml kusurta markuu ka hadlayo tafsiirkiisa haddayna daakiradaydu aanay khayaalin waqti hore ay ugu dambeysay uu mabxas dheer ka qoro ninkii raba inuu faahfaahinta masalada iyo atraafta iyo adilada la xujaystay iyo ogaado walow axaadi ahaarta uu dariishanaya dhinaciisa usan dacfigeeda iyo asaaliideeda wax badan hoos u gelin oo waxoogay u yar turay haddana aahaartii aad buu usoo ururiyey masaladan inuu soo ururiya aad buu isugu daye rag ninkii aqri ninkii aqriskeeda ka bixi karow adwaabul bayaanka halkaasaad mas'alada ugu tegaysaa ilaa xad iyadoo la ururiyey ama risaaladan alaayat lbayinaat alilcabaadi uu leeyahay sheekh naasirna uu taxqiijiyey baad iyadana ugu tegaysaa labadaba si fiican bay uga hadleen calaa kulli xaal meydku dadka u yimid hadalkooda inuu maqlayo iyo inuu garanayo waa masaa'il meelaha looga hadlay ama inuu garanayo wax khabara kuma asixin lakiin masala khilaafiya wey khilaafkii waxaa lagu saleeyey innaga hadda mataqaana haddaba qubuurta hadda marka la ziyaarinayo sheekhu waa ogyahay baa layii dadka soo ziyaartoo dhan wuu gartay qabrigiisii haddii la yimid wuu gartay mas'ale miise iyo fadli gaaroo isagu uu leeyahay ma ahane culimmadu markay ka hadlayaan waa amwaada oo dhan jamiicu lamwaati wey dadka dhintay oo dhan baa laga hadlayaaye wax mas'ale iyo masiye awliye khaas bay u tahay ee dadka gacarun baa ogaan kara dadka soo salaamay ma aha laakiin masaladaasi kalaa looga faa'iidaystayo laba weji ah mar waxaa laynaga dhaadhiciyey dadka kale cidda soo salaamtay ma oga laakiin awliyadu way og yihiin qabrigooda cidda ku soo salaamtay baa laynaga dhaadhiciyey oo darajo awliye keliya ay gaaraan baa laynooga dhigay culimmada qaarka qaba ma ogana ma kala qaadin dadka allahumma nabiga alai sala slam marka laga reebo oo nusuus gaara leh qaarka qaba way maqa way ogaa way garanayaanna weli iyo weli keyrkii mayna kala saarin dadkao dhan bay yidhaahdeen qowlkan saddexaad ee awliyada keliya maqli leh waa danaystayaal taa intay joogtay sheekada way ficnayd laakiin nimanka qowlaysatada ee qubuurta ku shaqaysaay waxaa arkay aniga raggay ku dhacday ma arag laakiin raggay waray raggay u warrameen baa arkay qabriga weliga sheekha gacantaa la barakaystaa meelaha qaarkood soomaaliya way ka jirtay oo markaad soo timaado gacan maracad ku duuban baad saa u salaami muriid baana iridda taagan waxaa la yidhaahdaa sheekha ninnin buu ku dhegaa dhab siiyaa dhabtii uu siiyo buu ka fakan waayaa mayd qabrigii gacantiisa bannaan taallo oo gacan dhab ku siin ma jire sheekada aminiin sheegaas halka ka timid halkan qabrigii weeye laleeyahay id adigu iriddaa ka soo gelaysa idan la-aan horta geli mayso nin baa jooga xaggaa shishe laakiin god baa ka soo qodan nin xoog badan baa la soo gelin oo meesha hoose fadhiya adiga marka lagu qabsanayana ziyaarada saad ugu taxan tahay bal waaga dambe shaki baa ku geliy oo waxbaad sheegsheegi xoogga waxaa la saari hal mar in lagu keeno si laguu soo wado laguu soo shukaaminaya haddii lagu guulaysta in lagu keeno markaad soo gelaysuu kaasoo horgeli waxa ninkii hebel ahaa baa yimide ku dheg markaad soo gasheen sheekhii gacantiisii barakaysata hadee salaato baa nin xoog badanoo afar kalla ah oo hadduu dhab ku siiyaadan baxsan karin baa dhab ku siini kuwa meesha taaganoo waa sheeke laysla og yahayo horey loo dhisaye markaad ga firfurdhado wuxuu muuxatiri ma hadal baad ka sheegtay sheekha ma ballan qaad inaad noqonaynin sheekadaa lagaa dhaadhicin inta lagu hayaa ballan iyo xilofur iyo dhaar baa lagaa qaadiya inaadan ziyaarada sheekhana goynaynin maanta kadibna aadan ka hadlaynin adigiina sheekhii aba kugu dhegayo waa sheekhii qabriga ku jira dhintay hore baa lagaa dhaadhicin markaasaa lagu sii dayn sheekh iska siidaa u ballan qaaday mar dambe u noqonu maayo haddii iska cafi waa lagu baryo waa sheekada ragga jibadooda shaqaysata bacadooye markaasaa lagu sii day ninkii wuxuu leeyahay mar dambe haddii laga maqlo hadalkan xamarka inuu sheekhu igu dhegay waxaa kugu dhegay waa nin xagga laga soo geliyey sheekada say u socotahay ma aqaani nin baa wuxuu ii sheegay meelaha kaaga la dhowaan jiray nin baa ku dhegay buuri waa nin buu ku dhegay gacantii markuu xanuujiyo qaniinay buuri dhabtu qaniino siiyey buu ninkii meesha ku jiray aa yiri oga qadiyada saas oo kaleeta ah haddaad maqashaan qabrigii adoo ziyaaranaya baa sheekhu i gartay oo igu dhegay nin ardaal xoog badan baa hoosta ku jiree sheekh buuga dhegayaa laga firin marka yacrifu zaa'ir meydka wuxuu garanayaa azaa'ira buu garanayaa oo masale khilaafiyadaata hadduu yimaado wayuncamu fi lqabri lmu'minu muminka qabriga waa lagu raaxeeyaa wayucadabu alfaajiru kayfa shaa allahu xadiidkii bara bni caazib ee dheeraa in soo tilmaanay waa qofka muslimka waxaa la dhahayaa markuu su-aalihii ka jawaabo fayunaadii munaadin min asamaa'i baa laga dhawaaqi an sadaqa cabdi addoonkayga run sheegay run buu sheegay faafrishuuhu min aljannati jannada gogol uga keena waalbisuuhu min aljannati dhar u xirtana jannada uga keena faftaxuu lahu baaban ila aljannati jannadana albaab gufura fayatiihi min rawxiha wa tiibiha carafteediiyo wanaageeda waxooga imanaya wayuxsaxilu fii qabrihi madda basari qabrigana waxaa loo kala durkin ishiisu intay gaarto waasac noqon ninkii faajirkaa lagu cadaabayeyna waxaa la dhihi fayunaadii munaadin min asamaai samada laga dhawaaqi an kadaba beenaalo weye faafrishuu lahu min annaari naarta uga gogla waftaxuu lahu baaban ila annaari naartan albaab u fura markaasaa qiiqeediiyo kureylkeediiyo gufaaceeda ugu imanaya wayudayaqu calayhi qabruhu qabrigaa lagu celiyi xataa takhtalifa fiihi adlaacuh ilaa faaruhu ay isdhaafaan baa qabrigu qabanu celiliin ilah naga badnaada qabriga celiligiisa marka wuxuu yidhi waclam ogow ana ashara waalkhayra biqadaa'i illaahi wa qadarihi weeye masala horaan u soo marnay waxraan intaa ugu daray marka caawana halkaasaan ku diirayna wsala allah wasalam calaa muxamadin wala ali saxbi subxanaka allah waxamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحن سوقرني مؤلف كريم رحمه الله تعالى والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه منه لا من غيره فمن قال غير هذا فقد كفر مسألة waa masale la xiriirta masaa'ilka sifaatka ilaahi subxaanahu wa tacaala lana xiriirta gaar ahaan sifaatka markaynu soo ka soo hadlayna waxaynu nidhi sifatu daatin iyo sifatu ficlin bay u qaybsamaan kalaamka ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo hadal ilaahay in loo tiriyo saasuu yidhi ama waxaa saasuu ku hadlay la yidhaahdaayey dhinac markii laga eegana waa sifatu daatin dhinac markii laga eegana waa sifatu ficlin haddaba ilaahi subxaana wa tacaala ma hadlaa arrintaas oo muslimiinta dhexdooda muran iyo dood badani ka dhacday aayaadka iyo axaadiidkana dad badan la marin waayey oo jumladii muslimiinta guud ahaan ka mid ahay oo sheeganayey uu mualifku ka hadlayaa raxima allahu tacaala waxa uu si gaara ugu doortay aayaadka nebiyullaahi muusa ka hadlaya iyadoo aayadka qur-aanka aan la tira koobi karin ay aada u badan yihiin sabab iyo munaasabo jirta darteed haddaba sifaatka ilahi subxana wa tacaala waxaa ka mid ah inuu leeyahay kalaam ama uu hadlo arrintaas leeyahay qur-aankiisuu ku sheegay subxaanahu wa tacaala ereyo badan baana laga cabiray markii la sheegayey mar waxaa la yidhaahdaa ilaahay lafdiga kalaamka ah ee kaafka iyo laamka iyo miimta ka kooban baa lagu cabiray marar badan wakallama allaahu muusaa takliiman ilaahay baa la hadlay muuse la hadal yaa muusaa ini istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaamii tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacdin minhum man kallama allah qof ilaahay la hadlay wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah marka marna sidaasoo kaleetaa lafdulkalaam qur-aanka iyo nusuustu ay ka cabirtay marna waxay ka cabirtay lafdulqowl ilaahay baa sidaa yidhi waid qaala rabbuka muusa an i'ti lqowma aldaalimiin qaala allaahu inii macakum inanii macakumaa asmacu waara waid qaala rabbuka lilmalaa'ikati marna qur-aanku wuxuu ka cabiraa ilaahay inuu dhawaaqay waid naadaa rabbuka muusa waidna wanaadaynaahu min jaanibi tuuri naadaana waxaa la yidhahdaa dhawaqay dheer baa la yidhahdaa qofka loogu yeero hadda markaad qofu yeeraysid hebelo u tiraahdo naadaahu wuu dhawaaqay baa la yidhahdaa saa darteed buu wuxuu yidhi waliimaanu in la rumeeyaa waajib ah bianna allaha tabaaraka wa tacaala ilaahay hanan sarreeya khayrkiisuna ha batee huwa aladii kallama muusa bna cimraana inuu yahay midkii la hadlay nabi muuse muuse bni cimraan waa nabiyulaahi muusa calayhi salaam yowma tuuri maalintuu tuurii saynaa yimid wa muusa nabi muusena yasmacu min allaahi ilaahay wuxuu ka maqlay alkalaama hadalka bisawtin dhawaq iyo cod buu maqlay waqaca fii masaamicihi maqalkiisa iyo dhagahiisa soo gaaray oo ku dhacay oo minhu min allaahi alle ka yimid laa min hayrihi meel kale aan ka imanin yowmu tuurka uu sheegaya waxaa way nabillaahi muuse calayhi salaam markii ninkii reer bani israa'iil iyo ninkii fircawn qowmkiisa ayaa islaynaya uu arkay ee midi ku habarwacday fawakazahu muusa faqadaa calayh feerkii uu ku dhuftay waa kii ninka u dhintay waa kii in la qabtay isagoo la doonayay digniintu u timid ee ka cararay oo madyan aaday walamaa tawajaha tilqaa'a madyana waa kii halkaa ninka odayga ee wanaagsan ka guursaday gabadha toban sano inuu la joogo inii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni calaa an ta'juranii amaaniya xijaj markii uu soo dhammaystay waa kii soo laabtay isagoo reerkiisii la soo guuray oo dib masar ugu soo laabtay falamaa qadaa muusa alajala wa saara biahlihi sida uu soo socday buu meel iftiin ka baxaya arkay aanasa min jaanibi tuuri naara tuuru saynaa meesha la yidhaahdo baa waxa uu ku arkay iftiin ka baxaya xilli qabooba inay ahayd baa aayadaha qur-aanka ka muuqata reerkii wuxuu yidhi wal halkay igu sii sugan iftiinkaa baxaya ama wax jidka noo tilmaamaanu ka heli ama dab aanu shidananoo dhaxanta ka dugsanno baynu baan ka soo qaadiye isii suga markii uu tegayna dab kacaya ama dad meel degan ma ahayne geed ilaahay nuuriyey bay ahayd halkaa marka uu yimid waa marka loo waxyoonayo ilaahay baa la hadlay marka rabbi subxaana wa tacaala nebiyullaahi muusa markuu la hadlayey buu erayadan labadaba niidaaga iyo lafdulkalaam labadaba ka cabiray marka keliyana ma ahayne mar kalena ilaahi subxaana wa tacaala waa la hadlaysaan dib insha allahu tacaala ka tilmaami doono nabiyullaahi muuse halkaa markuu yimid waa kii ilaahay u dhawaaqaya yidhi yaa muusa inahu ana allahu alcasiizu alxakiim waalqi casaaka falama raaha ama ayaddii kale inanii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii waaqimi salaata lidikri nabiyullaahi muuse ilaahay markii u dhawaaqay wixii la hadlay tuur marka uu joogay ee yidhi fakhlacna calayka inaka bilwaadi almuqadasi tuwaa yidhi allah buu ahaa saa darteed ilahi wakalama allaahu muusa ilaahay nabi muuse waa la hadlay takliiman la hadal yaa muusa ini istafaytuka waxaan kuu doortay birisaalaati rasuulnimadii anigu aan bixinayay inaan adiga ku siiyo wa bikalaamii la hadalkayga adiga inaan kula hadlaan kuu doortay xilligii dambe fircawn iyo qowmkiisii la halaagay ee nabi muuse towraad la siinayey ee buurtii agteeda ay yimaadeenna ilaahay waa ka yidhi walamaa jaaa muusa limiiqaatina wa kallamahu rabbuhu rabbigii baa la hadlay aayadaha mualifku waxa uu keenay raximah اllahu tacaala in nebiyullaahi muuse ilaahay uu la hadlay ay kac ku caddahay iyo aayadahan kale ee nebigu ilaah ilaahay subxana wa tacaala ambiyadiisa qaar ka mida inuu la hadlay ama uu dhawaaqay baa waxay tilmaamayaan ilaahay min sifaatihi waxaa ka mid a inuu hadlo oo addoommadiisa ciddii uu doona uu la hadlo ama bashar aadamaa ha noqdaan ama malaa'ig ha noqdaan ama xayawaan kale iyo makhluuqaad kaleo rabbi makhluuqaadkiisa ka mida ha noqdaan ilahi xataa ibliis inuu la hadlay qur-aanku waa inuu sheegayo ibliis lagu yidhi maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya maxaa kaa hor istaagoo kuu diiday inaad u sujuudaan khalqigii aadam oon labayda gacmood ku abuuray ilaahay iyo ibliis hadalkii dhex mara ilaahay waa inoo sheegay subxaana wa tacaala ilahay wuxuu inoo sheegay nabiyullaahi ciisa inuu la hadlay id qaala allahu yaa ciisa inii mutawafiika waraaficuka inii mutawafiika waraaficuka ilaya wamutahiruka min aladiina kafaruu nabiyullaahi ibraahim baa laynoo sheegay inuu la hadlay markii u ilaahay waxaan ku weydiisanayaa inaad itusto liyatma'ina qalbi ma aayaddii suuratu lbaqara ahayd waa ki ilahay qaala awalam tu'min qaala ilaahay baa wuxuu ku yidhi awalam tu'min nabiyullahi ibraahim buu la hadlayaa aadam baa lala hadlay oo ilahi subxaana wa tacaala qur-aankiisa uu kula hadlay subxaanahu wa tacaala haddaba ilaahay addoommadiisa marka uu la hadlayo waa hadal uu amar siinayo oo wax farayo ama wax ka nahyinayo oo waxaa daaya leeyahay ama wax ku xisaabinayo oo weydiinayo maxaad u samayseen leeyahay iyo siyaabo kaleba sida uu doonay inuu u hadlo cidduu doonana uu la hadlo wakhtiguu doonana uu la hadlo wuxuu doonana uu kula hadlo waa sifada ficliya marka uu yahay ilaahay doonitaankiisa iyo mashiicadiisa ku xidhan arrinta sidaasi dad muslimiinta muuqaalkooda guud ka mid ah mujtamaca muslimiinta ana ku tirsanaa baa siyaabo badan looga dhaadhicin waayey oo kalaamkii ilaahay qaarna waabay inkireenba qaarna maanay inkirinee kalaam bay sugeen aan ilaahay ku hadlaynin oo cid kale ku hadlayso mana aanay diidin waxun maalaa yacni ah oo diidiya yeeritaan u dhaxeeya nuxurkiisuuna diidan yahay bay dacda qabsadeen qole iyagu aba diideenoo ilaahay maba hadla yidhahdeen kalaamka ilaahayna waa kalaamka qur-aanku sheegayo maba jiraba aayadahan qur-aanka ana quraadii muslimiinta ee qur-aanka soo kala xafiday baa laaxin u wada akhriday bay yidhahdeen waxay ilaahay markuu leeyahay wakallama allaahu muusa takliiman ma aha bay yidhahdeen carabteedu saas wakallama allaaha muusa muusa faacila bay yidhahdeeno wakallama allaaha alla waxaa la hadlay muusa baa la hadlay wey walama jaaa muusa limiiqaatina wakallamahu wakallamahu rabbahu waxay yidhahdeen waa iska ta'kiido haadani waxba diidi mayso luqadda carabiga waa naafiqa iyo qaasiica oo maalin baanu uga luuqluuqi madhab hadduu diido madhabun baanu marin saa darteed qaar ka mida markay diideen waa kii abu camrin ilbasri qaarigii luqawigaha loo yimid ee layidhi niman baa wakallama allaaha muusa takliiman qahreeyo ilaahay inuu hadlaba diidan markaasuu wuxuu yidhi kani caqli darradooda aayadda hadday laaximiyaan kuwa aanay laaximin karin baa jira masalaan horaan usoo tilmaannay oo wuxuu yidhi ilaahay sooma dhihin istafaytuka cala annaasi birisaalaatii wa bikalaamii si kale ha u akhriyaan buu iyada oo yaadaa mutakalimka ilaahay isu tiiriyey iyadana meesheeda wax kale ha geliyaan ha gooyaan wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajiruu xataa yasmaca kalaam allah iyadana si ha dhahaan buu isaa u laaximiya hadday rabaan marka taa waxaan uga jeedaa waxaa jiray ummadii muslimiinta ahay dadun ka mid ahaayoo sheeganayey oo ilaahay maba hadla yidhi qolaa nusuustii markay u adkaysan weyday ee nusuustii oo dhan oo ka wada hortimid ay aragtay oo kitaabkii ilaahay dabiya dacal u wada tilmaamayo in ilaahay u hadlo bay meel kale ka buskiciyeen qolaba meel bay ka baxeen marka qolo niman muctasiladii rag la yidhaahdo iyaga waxay yidhaahdeen ilaahay waa hadlaa kalaaman khalaqahu fii hayrihi hadal aan isaga ka imanin ee sida makhluuqaadkiisa uu abuuray makhluuqo uu abuuro sida addoommada uu abuuray uu abuuray oo uu meel cidlaa istaajiyey baa soo dego oo dambiyada la hadlo qaala allaahuda lagu sheegayo macnaa ilaahay wuxuu yidhi kalaaman min khalqihi wey oo meel cidla a taagan markaasay waxay yidhahdeen ilaahayn iyo kalaamkiisuna waa kala labo allahna waa waaxidka keliya ah waxa ka soo haroo kalaamku kamiyana waa makhluuq iyo addoommo wey iyagana waxaa raggii warkooda qaatay waxay meel marin waayeen nusuusta waxaa lay nabi muuse markii lala hadlayey dadku uunku waa khaaliq iyo makhluuq sow maaha haa bay yidhahdeen allah iyo addoommo weeye soo maaha waxay yidhahdeen haa addoonku hadduu yidhaahda anigaa rabbi a ka warrama waxay yidhahdeen wuu gaaloobay waxay yidhahdeen qur-aanka waxaa ku taalla in nabi muuse lagu yidhi inanii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii inanii anigu ana allaahu aniga allaah laa ilaaha ilaa ana ani maahanee mid xaq lagu caabudo ma jiro ee facbudnii caabud waxay dhahen hadalkaa mi ilaahay baa yidhi mise makhluuq baa yidhi makhluuqaadkiisa ka mid a haddaad tidhahdaan makhluuq makhluuqaadka ka midaa yidhi muusena wuu hogaansamay makhluuq ilaahnimo sheegto nabigiina u hogaansamay soo maah hadduu makhluuq ilaahnimo sheegto adigana aad u hogaansantahay labadiinnu moorada maku jirtaan warkiinnu hadalkii muuse la yidhi makhluuq baa yidhi ilaahnimo u sheegtay nabi muusena waa ka rumaystay weeye warkiinna u fiirsada saas darteed baa warkii sidaa la sheegaya markii si lagu soo cadhalaayey buu iska baaba'ay shaati kaleu xirtay marka qolaa meel kale ka buskicisay jahmiye la yidhaahdo waxay dhaheen ilaahay hadalkiisu waa xadiidu nafsi haasaawo nafeed wey laysa lahu xarfun walaa sawtun dhawaq la maqlana ma leh xaraf la qorana ma leh oo hadalka ilaahay waa naftayda iyo qalbigaaga markaad haasaawayse nuunuunuunu aad hoosu sheekaysanaysa wey ilaahay hadalkiisu saa weye yidhaahdeen kutubtii usuululfiqiga jahmiyadii sidaa tidhi shaatiyaday soo fududaysatay waa muctasiladii oo shaati gadisatay bay ahayd oo bishir mirisi iyo axmed ibn abi duwaad iyo ninkii imaamkoodii balkhi ahaa iyo raggoodii ka midka ahaaye madaahibkay u saldhigeen xilligii ma'muun muslimiinta lagu qasbi jiray wey aimo badan oo muslimiinta waxaa loo laayay qur-aanku waa makhluuq dhaha de waa makhluuq ba dhaha markii la yidhi ragna waxoogay waa cabsadeen ragna dhowr iyo toban sano ay u xirnaayeen oo si imaamu axmed raxmatullahi caleyh kamid rag ka mid yihiin baa la garaaci jiray qur-aanku waa makhluuq dhaha iyo yeeli mayno waxyaaba ugu cajiibsan waxaa kamid abu nucaym alfadl ibnu dukayn oo imaamu lbukhaari sheekhiisa ah oo nin waayeelah carruur waxoogay aana haysta lugna naafo ka ahaa iyo raguu ku jiraa lasoo ururiyey waa lasoo safay seef cad baa laga bixiyey galka ninkii qur-aanku waa makhluuq dhihi waaya oo waa addoon addoommada ilaahay ka mida dhihi waaya seeftaasaa madaxa looga jari baa layidhi xaggaa laga soo bilaabay marka dhowr nin baa ka horraysa waryaa adiga hadal baa layidhi seeftigaa lasoo dultaagan yahogow wadaadkii wuxuu yidhi ilaa man ukriha wa qalbuhu mutmainun biliimaaniyo wadaadkii hore wuxuu yidhi yacni madaxu xoqday waa cabsaday manaa saad sheegaysaa wuu yidhi carabku u mariyey kii labaad baa layidhi haye adigana wuu maray kii saddexaad baa layidhi haye adigana wuu maray kii afraad mise kii shanaad baa abu nucaym noqday adiga waran baa layidhi jamaahiirta muslimiintuna way fadhiyaan markaasu horta ani tayda ii kaadi tayda aniga ii kaadi halkaa ii dhig wuxuu yidhi nimankan iga horreysa maarta hebel hebel hebel iyo hebel hebel hebel iyo hebel hebel hebel iyaga iska daa aabbahoodna iska daa awowgood baan gaal isqarinay inuu ha ku tuhunsanaa uli weligay gaalnimadii awowgood ha ku tuhunsanaan baa iyagana ka soo ifbaxday aniga wuxuu yidhi nafta madaxayd naftayda haddaad moodaysa inay wax qiimo a leedahay galwiskii u qabayntu saa u gooyuu yidhi wala ra'sii ahwanu calaya min hada madaxaygu intaa waa igala raqiisaya kalaamka ilaah weeye makhluuq maa wax hartaan sameeye waxday kan dadku naga aafayne intii lasii qaadaha xabsi guri laga dhigay guriga lagu xayiray maqasheen waagaasi jiri jirtay xabsi guri kama soo bixi kartid baa karantiin marka mixnadaasay muslimiintu soo mareen ma'muun iyo muctasib oo isagu dhalay waa muctasimaada maaldaana manaabirta laga khudbeeyo nin rag badanoo aimadii culimmada u laayey weeye qur-aanka waa makhluuq dhaha taa lafteeda wanaag waa lahaa laakiin taa lafteeda meesha yaan laga saarin ilaa mutawakil uu yimid oo mixnadii ahlu sunnaha intuu ka qaaday nimankii balaayadan iyo aafada keenay mid mid u dabagalayoo hal dhimaya hal dhaan raacay uu ka dhigay mixnadaa kadib markii mutawakil intii ka dambaysay bay shaatigii muctasiladu qur-aanka waa makhluuqa badasheenoo kalaamullaahi nafsi baa lagu dhihi usuululfiqhi u tag kutub usuulfiqda markaad akhrido mutakalimiintoo dhani baabu alamri waalnahyi alamru nafsiyu waalnahyu nafsiyu amrka ilaahay wax faro en xaraf iyo sawl lahayne nuunuudahaa saawaha nafta ah iyo nahyiga ilaahay wax ka reebo oo nuunuuhaa saawa nafa baa lagaa dhaadhicin wixii waxay soo gashay marka caqaa'idkii dambe inagu aan haysanay ashaaciradii iyay soo gashay saa darteed xayaatulislaamka waxaana lagu beri jiray kow kutubu sabca ka mida ilaahay kalaamkiisu laysa bixarfin walaa sawtin waa jahmiyadii muctasiladii asal ka soo jeeday wey waxaa la yidhi haddaba kalaamka ilaahay halka ay mari laayihiin ilaa iyo hadda markii dambena akhyaartoodii odayaashoodii waaweynaa ay iska qirteen runta waxay tahay iyo waxaanoo dhan inay indhasaraxaad uga jeedaan ee warkii muctasilada ay yihiin waxay wadaan baa waxaa la yidhi kalaamka qur-aanku min alfaatixa ila annaasi soo labadaa jilba waxa u dhexeeya qur-aan maaha haa waa kalaamka ilaahay sow ma aha xuruuftan qoran iyo dhawaqii nebi maxamed maqlay aan calai slam uu sheegay yaa ku dhawaaqay oo dhawaqiyo xuruuftan iska leh mi ilaahay baa iska leh mise cid kalaa iska leh addoommadiisa ka mid a waxay dhahay cid kalaa iska leh qur-aankani kalaamkii ilaahay ma aha nasu cibaarati alashaacira waxaa wy fii kutubihim qur-aanku waa cibaaratun can kalaam illaahi hadalkii ilaahay buu tilmaamayaaye isagii maaha cibaaratun can kalaam illaahi cibaaratun maxaad uga jeedaan baa la yidhi raazi oo muqarirka madhabka ahaa baa masaladan dhiraandhiriyey wuxuu wado wuxuu wado wuxuu wado wuxuu nimayo ma run mise been haddii been la sheegayo oo mujtamaca la qaldayo oo waxaan jirin iyo erayo aan macno lahayn loo aqrinayo cibaaro weeye ha lagu dul wareego annaga haddaan ashaaciro nahay buu leeyahy raazi iyo muctasiladii kalaamkan qur-aanka ilaahay waa makhluuq tiri waxaan eraygii iyagana ay ku dhiiradeen waa makhluuq annagana aan ku dhiiran weyno waa cibaara can kalaamillaahi aan niri aan ahayn oon ku kala duwannahay oo noo dhexeeya ma jira isku madhab baa nahay iyagana waxoogay geesinimo iyo weji gabax la-aan bay ugu dhiiradeen annagana eraygii baan muslimiinta kula dhiiran weynayoo shaati baan u hubinay oo xoogay dhabardhabar baan u gedinay laakiin waxaan wada gedinay iyagana shaatigii bay korkor usoo xirteen annagana waan u yargedinay oo shaatigu kii inuusan ahayn inaan dadka tusnaan isku dayaynaa laakiin waxaan qabnaa waa isku shaati buri waxa sidaa le waa imaamkii madhabka muqarir ee madhab ashaacira almutaakhir ahaa fakhrudiin iraazi ibn alkhatiib raxmat ullaahi caleyh wakafara lahu haddaba qadiyadda lala dagaalamayo ee halkan dagaalku ka socdaa waxay tahay wa qur-aankanaan aqriyayna alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin ma ilaahay baa yidhi mise cid kalaa u tiri waxaa las lagu doodayaay ahlu sunna waxay leeyihiin ilaahay baa yidhi ilaahay buuna jibriil ka soo maqlay nabigana jibriil buu ka sii maqlay jibriil erayadii ilaahay uu yidhi unbuu soo gaarsiiyey iyagana waxay leeyihiin maya ilaahay qabriga jibriil buu ku dareeriyey oo qabrigiisuu dareensiiyey oo ilaahay wixii uu nuunuudii xadiisu nafsigii baa jibriil la fahansiiyey jibriil baa marka erayo u bedelayo alfaadan aan aqriyayna jibriil baa iska leh tu ilaahay leeyahay maba ahaba qaarna waxay leeyihin maya nabi maxamed baa iska leh cibaara can kalaam illaahi hadalkii ilaahayee la fahansiiyey mas'aladaa waxay ka timid haddaba alkalaamu nafsi iyo waxaa isku meel ka yimid masalada u fiirsada oo masalo dad badan ka hoos baxsan masaladaa iyo waxaa isku meelka masaladaas laleeyahay alkalaamu nafsi iyo xadaanii qalbii can rabbi isku meel bay u jiraan nimanka falaasifada ah ee mantiqii griiga waxaan laga keenay ilaahay iyo uunka markay ka hadlayaan bay ilaahay waxay u bixiyeen alcaqlu alfacaalu alfayaad caqliga wax falka badan ee wax badan intuu ka soo dexo quluubta dad uunka kale ku soo dexo hadalkii ilaahay iyo waxyigii ilaahay waxoo dhan baa wax soo duxay oo soo muusay laga dhigi rabaayo wax dhawaqoo soo baxayba aan lahayn nabigana ala slam waxaa ka sugan fi xadiid saxiixeynka lagu wariyey buhaari abi saciid alkhudri radi allahu canhu ardaahu inuu leeyahay ilaahay aad maalinta qiyaamada ah yowma alqiyaamati wuxuu dhihi doonaa yaa aadamu fayaquulu labayka rabbanaa labayka wasacdayka markaasuu leeyahy fayunaadii bisawtin wuxuugu dhawaaqayaa bisawtin dhawaq nabi maxamed baa saa'id alay slat salaam mar riwaayadka qaarkood waxay leeyihin saxaaxa ku yaalaayey ilaahay khalqi ugu dhawaaqayaa qiyaamada bisawtin yasmacuhu man bacuda kamaa yasmacuhu yasmacuhu man qaruba qofka fog uu maqlayo sida qofka dhog uu maqlayo waxay leeyihin may hadalkaa la maqlaya ka ilaahay maaha cid kalaa u dhawaaqday cid kaluu dareensiiyey inuu dhawaaqaa doonayo ciddii kalaa u tidhi haddaba calaa madhab alashaacira iyo maaturiidiya iyo kullaabiya iyo muctasila iyo jahmiya isku wada daro musxafkanaad akhrido erayadan ilaahay ma dhihin agtooda cid kalaa ilaahay u tidhi alfaadanna alfaad ilaahay soo dejiyey meehe macnahooda buu fahansiiyey jibriil dheh ama nebi maxamed calaa aqwaalin aqwaalta rabilaahi qaybo ka mida marka haddii aad maqasho cibaara can kalaamillaahi baktigaasaa laguu qarinayaa kalaamkanna ilaahay kuma dhawaaqin oo xuruuftan iyo kitaabka waxa ku qorani ilaahay alxamdu lilaahi macnaheedu leeyahay ereygeeda ma leh wey mar hadday sidaas tahay buu mualifku wuxuu yidhi faman qaala hayra haada ninkii yidhaahda sidaa waxaan ahayn oo qur-aanku waa kalaamkii ilaahay masalada wuuna soo celin doonaa ilaahayna wuu hadlaa hadalka nabi muusena isagaa la hadlay waxaan ahayn qofkii yidhaahdee muuse lama hadli yidhaahda cid kalaa muuse la hadashay ee yidhaahda nabi muuse wuu aqbalay makhluuq baa la hadlayoo ku yidhi inanii ana allaahu inahu ana allaahu alcasiizu alxakiimu makhluuq baa ku yidhi muusena waa ka rumaystay fa huwa faqad kafara wuu gaaloobay waayo waxaa tihi makhluuq ilaah nima sheegtay baa nabina ka aqbalay maxay tahay macnaheedu marka ilaah labaad buu qiray nabigii soo ma takfiiru alambiyaai baa halka halka nabi muuse waad gaalaysay ilaahaygii yidhi waan la hadlayna waad beenisay see muslim ku noqon marka waxaa la nebi ninkii beeniya waanu rumayn maa yidhahdaa gaalehe ninkii nebi wuu gaaloobay yidhahdana intee joogaa isaga hadalkaaga nuxurkiisu waxaa weeye nebi muuse markii uu aqbalay wax makhluuqii ku yidhi inanii ana allaahu haddii ilaahay keyrkiibu ilaahnimo u qiray wuu gaaloobay smaho markaad sidaad tidhaahdo saad muslim ku noqon lahayd baa lagaa rabaa sidaad muslim ku noqon lahayd baa lagaa rabaa والcqل mولوd أعطya kل إنسان من العqل mا أراad الله يتفاwتuنa في العقuل والcqل cqلiga mولوd أي مkخلوq waa la abuuray lفdi bاqرآن way soo socotaa sooma alqur'aanu makhluuqun in laga hadlo mualifkaa baab u samayn doona marka waxaan is idhi intaa ka badan minhaaj lama horordee oo xoogay ha laga warsugo waalcaqlu mawluudun caqliga waa la abuuray ucطiya kullu insaanin qof kastana waxaa la siiyey min alcaqli maa araada allahu inta ilaahay uu doonay buu siiyey oo garaadka iyo garashada waa qayb ilaah qof walibana intuu doonuu siiyey waana fadli ilaahay fadligiisa iyo nicmadiisa ka mid ah yatafaawatuuna dadku waa kala badan yihiin fi lcuquuli caqligooda midla adarati fi samaawaati sidii bahasha quraajada yaryarkaa samooyinka ay u kala wen yihiin bay dadku u kala caqli wenya wayutlabu min kulli insaanin qof kastana waxaa laga doonayaa min alcamali ku dhaqanka iyo ku camalfalka calaa qadri maa acطaahu min alcaqli hadba inta ilaahay caqli iyo garasho uu siiyey walayse alcaqlu caqligu ma aha biktisaabin wax la shaqaysto qofku isagu u raadsadoo keensada maaha inamaa huwa fadlu min allahi tabaaraka wa tacaala fadli ilaahay leeyahay iyo nicmatiis aweeye masaladan mualifku raxima allahu tacaala waxaa la dhihi karaa munaasabadu uga hadlay mas'alatu alcaqli waxay ahayd mas'alo aada la isugu haysto cinda alfalaasifati iyo griigii yuunaanka hore kutubtooda laga soo gaaray daarulxikmana u soo dooshay xilligii maamuun la tarjumay rag badan oo muslimiintii sheeganayeyna ay kutubta ka qoreen mabaadiina ku saleeyeen baa waxay ahayd taqdiisu alcaqli caqliga muqadas in laga dhigo oo xataa kalaamka ilaahi iyo kalaamka rasuulka isagu uu ka weyn yahay bay ahayd aasaaskeedu inay laga weynaysiiyana waxaa keenay nimankii caqliga muqadaska ka dhigayee aasaaska u ahaayey ilaah iyo aakhiratoona iyo ambiyatoona ma rumaysnayn oo niman majuusiya waaniyiinoo waxay caawidaan aan la aqoonin bay ahaayeen qolyihii madhabkooda qaadayna wixii qashinkii oo iswatay xaabshaankii iyo qashinkii ku soo qaateen oo maanay iska shaandhaynin intii xumayd fanni wuxuu ahaa sida culimmo badani ay yidhaahdeen laa yaxtaaju ilayhi dakiyu walaa yantaficu bihi lbaliidu nin maskax culusna waxba kama faa'iido nin maskax furanna waxba ugama baahna waxa uga baahan yahay lama arka nin maskax furan oo caqligiisa caqli furan oo il dheer nin maskax gaaban oo maankiisu culus yahayna mantiq iyo falsafad waxba kama faa'iido saa darteed waa fanni daraaruhu acdamu min nafcihi wey saa darteed raggii dhexgalay khataabi oo kaleeto rag aimadii aad ku yaqiinay buu ka mid ahaa ka kitaab buu qoray la yidhaahdo algunyatu can ilkalaami wa ahlihi in laga deeqtoomo falsafadiiyo dad kale aan loo baahnayn khazali oo ragga madaxda ee looga dambeeye ahaa baa isna kitaab wuxuu qoray iljaamu alcawaami can cilmi alkalaami caamadii iyo dadkii waxmakasta ahaa in laga xakameeyo oo laga celiyo cilmulkalaamka iyo belada gelitaankiisa sadarteed khazali waxaa la yidhi amradahu shifaa ashifaa libni siina oo falsafad ahaa baa cudur ku beeray intuu gala oo waa baran yidhi buu isagii jirro ku noqday waxaa kaloo la yidhahdaa dakhala batna alfalsafati walam yastatic alkhuruuja minha caloosheedii intuu galay buu si uga soo bax garan waayey si walaala si uga baxo oo uga farabaxsado buu garan waayey haddaba falsafadii sidaa ahayd baa agtooda wuxuu ahaa waxa lagu kala baxo ee marka la isqabsado loo noqdo ee qofku uu wax ku miisaamo ee muqadaska agtiisa ka ah baa waxay ahaa caqliga qoladii soo qaadayna kitaabka iyo sunnada miisaan iyo qiimo umaana yeelin nimankii muctasilada saa darteed waxay yidhaahdeen kitaabka iyo sunnadu ma ku iman karaan mana lasku soo aroori karto waxa qofka caqligiisa la fiican waa xun yahay shareecadu ma dhihi karto waxa caqligaaga kula xunna waa fiican yahay shareecadu ma dhihi karto shareicadu inama shariicatu tabacun lilcaqli shareicadu waxay dabajoog u tahay caqliga halkii uu mara hadday mari weydo daaqaday ka bixi saas darteed ba waxay dhaheen caqligu yuujibu wa yuxarimu waxbuu waajib ka dhigaa waxbuuna taxriimiyaa waa masalada loo yaqaana ataxsiinu wataqbiixu alcaqliyeyni caqliga waxa fiican iyo wax la saga karto hadday ilahi usan nabi soo dirinna caqliga unbaa janna iyo naar lagu gelayaa bay yihahdeen ambiyaduna caqligii janniya naar dadka u qaybiyeen bay xoogaynayaane nabi xataa kama hor iman karo waa madabka muctasilada halkay mareen way gaarahaan mutaakhiriintooda qolaa waxay sameeyeen weligaa koox dhinac u fallaagowdo xag jirta markaad aragto qolo geeska kale xag jirta un dayday haddaadan haydinna wax yarsigu iyagaa soo bixi oo kuwaa ay u muuqdaanoo waxay yidhaahdaanba dhinaca kale istaagaya niman ashaaciro la yidhaha rag ay ku jiraan baa yimid waxayna caqligu wax uu garan karo iyo wuxuu kala saari karo iyo waxun iyo wax fiican uu kala fahmi kara maba jiraba caqligu ka xajaratin weeye wax u doondaadegi iyo wuxu dhaadhici iyo wuxuu garanna ma laha saas darteed sharcigu wuxuu waa xun yahay yidhahdaa xun caqliguna ilaa waxaan sharciga xumaatadiisa uu tilmaamo ma garan karo waxay dhaheen banaanka xaarka in lagu cuno caqligu xaar in la cuno ma garan karo inay xun tahay ilaa aan sharcigu yidhahda way xun tahay way xun tahay inuu ka daba yidhahda maahane ma jirta yidhahdeen dadka cuquusha ilaahay tarkiibiyeyna shareecada inay iska raacaanuun maahane xataa waxaa sharciga loogu jideeyey inay caqli ku fahmaan ay baarbaaraan wax loo baahan yahay maaha war axkaamta shareecadu soo xikmad ma laha wax xikmad la yidhahda ma jirto waa nufaatu lxikmati nimanka la yidhahdo war ilaahay waxyaabahan soo xikam uma samaynin hadhihin ilaahay baa xikmad xusna wuu iska sameeyey warde macabasa iyo ciyaar buu uga jeeday iyagana nufaatu lxikma la yidhaahdaayo nimankaa muctasiladun baa kulaabyadii ashaaciradii u muuqda meesha ay ka boodeen maisma arkaan laakiin shareecadeena islaamku ilahay in badan afalaa tacqiluuna muxuu aqli waxba kala garanayn afalaa tatafakaruuna iyadan fikirayn maa lakum kayfa taxkumuuna wartee waxay idinka noqdeen intaasoo dhan marka lagu leeyahay dadka waxay tilmaamayaa caqligu iyo nusuusta waxyiga marka la gaaro caqligu wuxuu la mid yahay waa nalkaa iyo indhaha indhahaagu haddii nalku damo ma waxbay arkayaan haddaad tidhahda nal la-aan baan socon god iyo gebi kastaad ka dhici waa nin yidhi caqligaygaan ku socon anoon cilmiga waxyiga iyo shareicada kaashanin oo jidkay ii tilmaameen aan raacin waa nin yidhi nalka oo dansan baa nugdiga hagabsan yihi wey haddaba caqligan ilaahay wuxuu kuu siiyey markii waxyiga iyo shareicada iftiinkeeda uu yimaado inaad wax ku kala garato kuu siiyey caqliguna waa dareemaa waxa xun iyo waxa fiican hase ahaatee isagu xukum iyo tashriic ma laha xalaal iyo xaraamna isagu ma laha waajib iyo sunnana isagu ma laha janno iyo naarna isagu ma laha waxaa iskale waxaan xumaantiisa iyo samaantiisa in la gowaamiyo sharciga laakiin caqligu wuu garan karaa mar hadday sidaas tahay caqligii qolo muqadaska ay ka dhigeen qolana maalaayacniga ay ka dhigeen qoladii maalaayacniga fallaaga kala dhinac uga baxdo suufiya la yidhaahdo suufiye safnimo la yidhaahdo baaba caqligii iyagana qashin qubka geeyey oo waxaabaad noqon kartaa nin bahluul ah oo soo soo diirdiirmay oo awliyadu ay khaliifeen waxaad noqon kartaa markaad caqligaaga horta gubtee dabka saarto oo wax kastoo lagu yidhaahda kaadi ku qabaysa haddii aad ku qabaysato oo wax kastoo sheekhu ku yidhaahda samee aada samayso oo wax kastoo uu yidhaahda wax kula fiicnaado wax kastoo uu ka tagana kula xumaado caqligaagii iyo wixii wanaagsanaa wax kala garadkii oo dhan lagaa masakho markii caqligaaga la masakho eed majaaniin iyo wax ku dhow noqoto baa khaliifiya lagaa dhigaayo darajooyin lagu dallacsiiyaa marka masalada tasawufka laga hadlaan umaleyn habeen dhaweyta muxaadaradiiyo waxba kusii dheeraan maayo tasawufkan mutaakhiriintan sheegay ee ka hadlaya saa darteed ba waxaynu leenahay caqligu waa nicmo ilaahay addoommada siiyo takliifta sharciguna waxay ku xiran tahay qofka inuu caaqil yahay iyo majnuun inuu yahay qofka caqliga lihi waa qofka khitaabka lala hadlaya fahmi kara waxa loo dirayna garan kara waxa daa la yidhina garan kara waxa ka dhalan karee loo sheegana sawiran kara laakiin qofka sabiga ilmaha caruurta ah ama qofka waayeelka duqoobey isku dhex darmaday ama qofka majnuunka ee waalan ama jin ha la waasho ama xanuun iyo jiro kaleoo ku dhacdo maskaxdiisa waxu dhimay ha la waasho ama nabar iyo dhaawac maskax ka gaaray hala waasho maskaxdiisu ha tagto qofkaasoo kale sharcigeennu waajib ma saara wa cani lmajnuuni xataa yacqila waa ki nabigu alay sla wax kala garto haddaba caqligu sida adiga kood makhluuq la abuuray u tahay buu xubin kastaoo kaamida iyo wax kastoo kugu jiraba uu makhluuqaadkuga mid yaho caqligaaguna waa makhluuq sida maqalkaaga iyo araggaaguba ay makhluuq yihiin qof kastabaana intii ilaahay siiyey buu haystaa dadkuna waa kala caqli badan yihiin ilahay caqliga waa u kala badiyey inayn isku mid ahayna waa taqaanaano ninba maanka ilaahay siiyey unba ku meel maraa wayutlabu min kulli insaanin min alcamali cala qadri maa acطaahu min alcaqli taa lafteedu shareecada axkaamteedu markay timaadiya nusuustu dadka garashadoodi iyo fahamkoodan uu isku mid noqon waayo nin waliba intii markaa fahamkeedu u caddaado ee garashadiisi iyo garaadkiisu ay gaaraan baa shareecada inuu kaga dhaqma looga doonayaa waxaan caqligiisu gaarin ama maskaxdiisu aanay gaari karin ilaa wa ilaa ha gaarto oo ku dhaqan shareecadu dhihi mayso walayse alcaqlu biiktisaabin caqligun wax la shaqaysta ma aha haddii looga jeedo asaaska caqliga iyo asalkiisa ilaahay baa bixiya saxiix wey haddii looga jeedo caqliga kobcintiisa iyo waxyaabaha ku caawinaya caqliga oo khibraddii iyo siiruu fi lardi ilaahay uu yidhi iyo qofkii indhihiisa wax uu ku arko waxyaabaha dhagihiisa uu ku maqlo waxyaabaha macluumaadka ay maskaxdiisu uruuriso inay caqligu kobcinayaanoo wax badanoo waayo aragnimo ah ay ku kordhinayaanoo waxaa ku degdegi jirtay ka fiirsanaysaay arrintaa dhinaca haddii laga eegaayey caqli kororsi waa jiraa oo qof tala laga qaato qof khibrad laga dhaxlo hawl waayo aragnimo aad ku soo gubatay ood ka dhaxasho da-doo kuu korodhayoo wax badan aad baratay meelo badanood martay wax badanood aqriday caqliga qofku waa ku kobcaa mawaadda cilmiga qaar waxaa jira garashada iyo xisaabtanka caqliga qofka iyo fikirkiisa aada u kordhiya baa jira laakiin asaas ahaan waa siismi ilahi subxaana wa tacaalayo qof doqona iyo qof waalan midna inta suuqa la tago caqli looga soo gadi maayo weli caqli suuq lagu gaday maarteen ma jiraan daruuxa ummadda hada isu yimaadaan warshad soo saarta caqli lama hayo saylad lagu kala iibsada caqli lama hayo ilaa aakhirihi waclam waxaad ogaataa ana allaha fadala alcibaada addooma ilahi waa kala fadlay bacdahum calaa bacdin qaarkood qaar kale waa ka fadlay fi diini wadunya adduun iyo aakhira diin iyo adduunyaba ilahi dadka waa u kala badiyey diintana waa u kala badiyey adduunyadana waa u kala badiyey adduunyada ilahi baaba qur-aankiisa ku sheegayo wallahu fadala bacdakum calaa bacdin fi risqi fama aladiina fadiluu biraadi risqihim calaa maa malakat aymaanhum fahum fii sawa risqiga ilahi waa idinku kala fadilayo waa idin kala badiyey meelo kalena siyaabo kalaa loogu sheegay qur-aanko ilaahay markuu leeyahay faama alinsaanu idaa mabtalaahu rabbuhu faakramahu wanacamahu fayaquulu rabbii akraman waama idaa mabtalaahu faqadara calayhi risqahu fayaquulu rabbii ahaanan qof nolosha lagu ciriiriyey iyo qof nolosha loo waasiciyey waxaa lagu kala fadilay qaarna madax in laga dhigay ooy boqortooyiyo madaxtinimadii aadaamu hiigsanayay gaareen qaarna ay gaari waayeen qل اللهمa مالك الملك تؤتي الملك مaن تشhاaء وتنزع الملك مiمaن تشhاaء وتعز مaن تشhاaء وتdل مaن تشhاaء بيdka الkhير إنka عaلى كuلi شhayءi qadيir madaba ilah سuبحaanه وتaعaaلى نaxariistiisa adduunkaa والlah يkhتص برaحمaته maن يشhاaء ciduu doonuu khاaص yeela أma aakhiro taasaabaa ka sii weyn aakhara fadlka laisku kala fadilay baaba adduunyada ka sii weyn aayad qur-aana lagu sheegay arrinkaas tafdiilka adduunyada lagu kala fiican yahay aakhara darajaadkeeda lagu kala fadilaan doonaana waa ka sii fiican yihiin qur-aanka meelo badan baa lagu sheegay yaa aayad ka mid a yaa xasuusta haye walalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila ta aakhara wey meelo kaloo badan baa lagu sheegay taa keliya maaha diintana ilaahay dadka waa ku kala fadilay oo aadamaha ambiyadaa ugu fadli badan ambiyadii way sii kala fadli badan tahay aadamaha intooda kalena waa sii kala fadli badan yihiin khulafaau raashidiin iyo alcashara almubasharuuna biljannati iyo ahlu badrin iyo ahlu baycati ridwaan iyo uxudin iyo cumuumka saxaabada nabigii waan soo marnay saa darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyadana waa ku kala fadilay iyo nolosheeda qaybaheeda kala duwan oo caafimaad buu ku kala fadilay aqoon buu ku kala fadilay dhaqaaluu ku kala fadilay wuxuu ku kala fadilay ubad iyo owlaad buu ku kala fadilay oo qaarna waa la siiyey qaarna waa laga qadiyey qaarna waa loo badiyey qaarna waa lagu yareeyey xukun iyo maamul iyo madaxtinimo iyo jaah baa lagu kala fadilay taasi waa qismo iyo qayb ilaahay wey diintana ilaahay waa ku kala fadilayo cadlu minhu ama cadlan minhu wahuwa cadlu minhu hadday godanta waxaad leedahay wahuwa cadlu minhu cadaalad ilaahay sameeyey weeye laa yuqaalu lama yidhaahdo jaara wuu dulmiyey ciddii wax lagu yareeyey walaa xaabaa wuu u xagliyey oo dhankeedu u janjeersaday oo waa u eexday ciddii uu waxsiiyey lama dhihi karo faman qaala ninkii yidhaahda ina fadla allaahi cala almu'mini waalkaafiri fadliga ilaahay gaalka iyo mu'minka siiyey sawaaun waa isku mid waxna isma dheera fa huwa saaxibu bidcatin nin mubtadica wey oo ilaahay mu'min iyo gaal nin gaalnimo ku jiriya nin iimaan ilaahay u hibeeyey oo hadiyad iimaan ilaahay siiyey labada ma simi karaba ninka yidhahda labadaa ilaahay agtiisa waa isku mid nin mubtadico bidcayi bala wada wey shar wada wey bal fadala allaahu lmu'miniina cala alkaafiriina ilaahay mu'miniintu ka fadilay ka gaalada muminiinta ilahay agtiisa ka fadli badan subxana wa tacala qur-aanka meelo badan baa lagu sheegay waana arrin macluum min addiini bidaruura inay tahay aan rajaynayo waataa'ica cala alcaasi qofka ilaahay ateecana wuu fadilay cala alcaasi qofka amarkiisa diida waalmacsuuma qofkii khalad iyo gaalnimo iyo dembi laga ilaaliyeyna cala almakhduuli kii garabkiisa laga baxaye meesha gebiga ah ka dhacay kaana ilaahi subxana wa tacala agtiisa wuxuu fadilay midka uu ka ilaaliyey dembiga iyo shirkiga cadlu minhu wahuwa cadlu minhu weeye huwa fadluhu ilaahay fadligiisa weeye yucطii man yashaau qofku ursoon doonuu siiyaa wayamnacu man yashaau qofku doonana waa u diidaa adduunyada ilaahay baa iska leh uunkan rabbi baa iska leh waxa uu leeyahay cidduu doonuu siin cidduu doonana wuu u diidi adigaba walilaahi lmathalu laclaa xoolaha aada leedahay soo qofkaan rabtana ma siisid qofkaan rabtana uma diidid anuu qofkaan raba xoolahayga haddaan siiyo yaan dulmiyey xoolahayga qofkaan raba haddaan siiyo yaan dulmiyey yaan dulmiyey hadduusan xoolahii anigu aan lahaa aan siin waayo maxaan yeelay inaad xiriirsayd calaacal waa gaarkii laakiin adiga man wax ku yeelay